hadda sharciga doorashada waan ku dadaalinaa in runtii laga gaarsiiyo walow halka baarlamaanka wax u gudbiyo oo ah akrin koowaad akrin labaad akrin saddexaad laga yaabo waqti inuu noo saamixi waayey in aan taas aan ka gaarsi laakiin waxaan rajaynayaa gudoomaya halku yimaado waan ka wada fadhiisanaynaa bal sidii taas loo dadejin karo haddaan ka gaarsiin karno waan samayna laakiin waxaa muhiim ah hadda annaga waxaan samaynay qorshe labada kun iyo labaatanka ah laakiin weli xataa gobolada nama inaan wadaagin waan rajaynaynaa madasha soo socota ee ee leadershipka ah in laga ku casumo oo yani fakar laga qaato habkeeda sida qorshayn lahaa labada kun iyo labaatanka sidii loo gaarsiin lahaa dalkan halku farco haddaan dadka gaadska ku jiro aan yani maaragtay isla keenin waxa adkaanaysa beri doorasho guud inay dalkaan ka dhacdo marka waxaa la rabaa runta wacyigelin gobol kasta iyo degmo kasta oo dalkaan ka tirsan in la gaarsiiyo waxa labada kun iyo labaatanka loo baahanahay mar allaa marka aan isku raacno wacyigelin aad u baahad weyn runtii in laga shaqeeyo sidii loo gaarsiin lahaa deegaanada gobolada yani civil education waxaan waxa ay yihiin dadku sida doorashada loo galayo dadkiiba markaas yani ka maaragtay fahamsan in sharciyadii la aqoonsanaya